haruun waa mahadsan tahay hawshaas waa hadda dabcan waa hawl dhamaystiran xag ciidan keliya un waxay sugaysaa amarkii sare oo madaxda iyo ku dhaqaaqisteeda si loo soo afjaro wejiga koowaad oo runtii waxoogaa yar dib u dhaca ku dhacay dhamaystirkiisa la rajaynayo marka inaan weegaan soo socda magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri ee ku haray in laga xoreeyo cadowga arrintaas marka waa arrin militarily dhamaystiran laakiin go-aankii uu siyaasiga ahaa oo lagu howlgalayay uu dhiman yahay marka wejiga koowaad oon lasoo gabagabayn wejiga labaad ma bilaabanayo saas may ka dhiganta waa waa xiriiray leeyihiin dabcan wejiga koowaad sababta loogu bixiyey inay wejiyo kale yihiin ayaaba caddaynaysa in ay raato raato yihiin oo maaragtay wixii webiga shabeelle galbeedka ka xiga loo soo jeesan doono ilaa xuduudda soomaaliya markii laga soo dhammaado dabcan taas macnaheedu maaha in aysan howlgallo aysan jiri karin dhulkaas xaggaas jira haddaba way socdaan oo dhulalka shabeellada hoose jubbada hoose intaba howlgallo cadowga lagu baacsado oo dhulal looga bixiyo ayaa socda laakiin wejigii labaad oo safmarka ahaa oo ay ka qayb qaadanayeen dowladaha dariska ah iyo ciidamadeena huwanta ah waa weli ma uusan bilaaban wuxuuna ku xigi doonaa markuu kan hore dhammaado marka kan hore ma wuxuu ku koobnaanayaa ciidamada soomaalida mise dowladahan deriskuna way ka qayb geliyaan way completely kan bilow ilaa dhammaad taageero aada u kooban oo atmis ah iyo taageero cirka ah oo dowlado saaxiibo ah laga helay mooye completely ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya bulshada degaanadaas jooga ayaa shabaab u xoog sheegtay ka adkaaday oo ay weliba ay weligood ku andacoon jireen ciidamada soomaaliya ma aha cidana la diriraysa oo aan anagu maaragtay la dirirayno laakiin waa markii koowaad oo la tusay cidda ka adkaanaysa oo ka awood badan in aysan ahayn ciidamo ajnabi ah oo ay tahay ciidamadii soomaaliyeed iyo shacabkeeda iswata
waaya qodobka aan rabay inaan ku weydiiye waxa weeyaan dib u dhacyada yimid bilihii lasoo dhaaf waxa kamid ah hub badan in laga qabsaday ciidamada dowladda shabaabku saldhigyo ay weerareen marka hubkaas say uga soo kabanaysaa dowladdu xilligan awood ma u leedahay inay hub waaweyn soo gadato si awood ahaan ay uga awood roonaato shabaab
dabcan hubkaas maaragtay in badan oo kamid ah duqayn ayaa looga burburiyey in badan oo kaleeto dagaalo iyo ayaa looga soo kabsaday oo looga soo ceshtay gacmo isdhaafaya dagaalku markuuba gacmo isgalayaan labada dhinacba maaragtay khasaarooyin way jirayaan laakiin dowladda soomaaliya cunaqabatayntii maaragtay hubka oo saarnayd november sanadka horeto ayaa waxaa looga kafiifiyey inay awood u leedahay in ay tallaabtii u mari jirtay inay hubka waaweyn soo gadato ama la siiyo in laga khafiifiyo oo ay tallaab ka sokaysa ay ku heli karto sidaas ayaana hadda dowladda soomaaliya ay ay maaragtay bilihii lasoo dhaafay hubab ku jiray kuwa maaragtay ka xaaraanta ah soomaaliya ama ay lagu adkayn jiray in ay soo hesho oo ay maaragtay saaxiiba soo siiyaan qaarna ay soo gato marka intaad noo faahfaahin karto kuweebaa kamid a hubabkaa dowladda la siiyey ama ay soo gadatay adoo ku horeynaya kuwa ay soo gadatay dabcan waxaa jira helicoptero oo maaragtay on gunships ahayn oo hadda loogu talagalay hub waa saaran yahay laakiin waxaa loogu talagalay inta badan in lagu daabulo ama ciidamada ama logisticskooda ama dhaawaca oo ay dowla ciidanka soomaaliya maanta ay leeyihiin waxaa jira hubkan oo hoobiyeyaasha waaweyn oo boqol iyo labaatanka ah oo hubka xaaraantaa ku jiray ka xaaraantaa inay dowladda soomaaliya soo gadato oo loo khafiifiyey ayaa jira hubkan zuuga iyo loo yaqaan ayaa ku jira marka waa jirtaa tabar oo hadda ciidamadeenu ay dheer yihiin xagga hub ahaan ciidanka shabaab ay butaan ama ha noqoto waxyaaba ay mudafakareeyeen ama ha noqoto wixii gacanta ku haysta
marka intaasi waa intaad soo gadateen miyaha inta laydi soo siiyna waa kuwe
wax way isugu jiraan waxna loo dee nagula deeqay iyo waxna la siiyey intaba marka imi helicopterada haddaan ka hadalo imise helicopter bay dawladdu soo gadatay mar inta la siiyey marka laga tago haarun arrintaas waa arrin hoogaa detail ah kumana fiicna in dee waxyaabaha detailska maaragtay si tafaasiila loo galo laakiin capability cusub oo ay ciidanka soomaaliya maanta leeyihiin inay kamid tahay ayaan la wadaagi karaa shacabka soomaalida
zuuguna waa imise millimeter taasna waa waxay lamid tahay jawaabta horeeto waxyaabaha detailka ah wax u muhiima maaha uun shacabku inay ogaadaan inay ciidanka soomaaliyeed maanta ku hubaysan yihiin hub aysan hore u haysanin marka tani maxay uga dhigan tahay dadaalkii dowladda soomaaliya ay ku doonaysay in cunaqabataynta hubka guud ahaan laga wada qaado waa su-aal aada u fiican horta meel fiican ay noo maraysaa oo benchmarkska tobankii benchmark oo dowladda soomaaliya lagu xujeeyey inay kasoo baxdo oo ah inay awoodaheedii oo ay hubka ku xakamayn lahayd ku hayn lahayd hadday noqon lahayd shuruuc siyaasaad farsamo iyo maaragtay meelaha lagu kaydiyo hubka oo oo safe ah inay dowladda soomaaliya awoodaheed leedahay taas meelo fiican ayaan ka gaarnay labo xagga sumcadda qeyb weyn ayay ka tahay in dowladda soomaaliya si fuli ah noogala qaado inkastoo hadda aan awoodni inaan hubkii tallaabooyin kaleeto u marno haddana xagga sumcadda dowladda soomaaliya in aysan cunaqabatayn saarnayn haddii ay yani tusaale aan ku siiyo dowlado ama sharikado ayaa jira aanan la macaamilaynin dowladda soomaaliya haddiiba uba jiraba wax magacaas saaran yahay uu jiro iyada oo si kastood ugu sharxidna aanan isu dayin inay fahmaan marka sababta dowladda soomaaliya ay u rabto si ay sobenatideeda iyo gobanimadeeda si dhamaystiran usoo ceshato sumcaddeedii oo na ay usoo ceshato ayay u dalbaysaa in hubka si dhamaystiran looga qaado marka rajadii ahayd in dhammaadka sanadkan dabeeqada sanadkan la wada qaado weli taasi ma taagantahay
aada iyo ayay wen weyn tahay waana maaragtay shaqada ugu badan oo maaragtay dowladda soomaaliya hadda ay ku guulaysatay waa dhamaystirka howlahaas benchmarkska ah oo soomaaliya lagu xujeeyey sanadka hore in ay ka guul gaarto waaya qodob kalood kaga hadashay hadalkii aada siisay telefishinka s n t v wuxuu ahaa in ciidanka soomaalida dhismihiisa loo qabto dhaqaale ururin bal qodobkaa faahfaahi iyo goorta arrintaasi dhacayso waa mahadsan tahay dabcan heshiiska amniga qaranka oo dhigayay in ciidamada soomaaliya tiradooda iyo tayadoodaba maaragtay laga heshiiyo la cayimo in dhaqaalahooda in aan awoodno maaragtay iyo in ay aysan u adeegeynin maaragtay dad xukun haya ama shaksiyaad laga heshiiyey ayaa meel fiican maraya dhaqangalkiisa waxaanan hadda rabnaa inaan ku qancinay dowlado saaxiiba ah dowladda maraykanka in ay maaragtay shir bishan december loogu qabanayo in loogu lacag aruuriyo ciidamada soomaaliya ay ku heshiisay oo u hogaansanaanaya dastuurka dalka in lacag ku filan oo ka kobar gareeya waxyaabaha loo yaqaano infrastructureka ama ha noqoto xarumaha keydadka hubka ha noqoto maaragtay maaragtay ciidanka cirka dhisidiisa oo droneska iyo waxyaabahan helicopterska ciidanka badda xoojinteeda iyo tayooyinka oo qaaliga ah ciidanka lugta ah tayeyntiisa gaar ahaan waxyaabaha loo yaqaano specialized maaragtay skillska iyo specialized weapons iyo specialized equipmentska in maaragtay la helo tababarkoodii la helo in somaliya laga caawiyo si comprehensive ah baahiyahaas ciidan professional ah oo taya leh in hal mar adduunku gacan ka geysto si ay dowladda soomaaliya laba kun iyo toddobiiyo labaatanka si dhammaystiran ciidamadeeda amniga iyadu ay mushaarkeeda iyo qalabkeedaba ay u awoodi karto
waa garta marka shirkan yaa martigelinaya maxaan ku idhahdaa yaa kasoo qaybgelaya yaa laga aruurinaya dhaqaalaha dhaqaale intee laeg baad filaysaan in loo aruuriyo waxaa co-sponsor isla ah toddoba dowladood oo soomaaliya saaxiiba la ah waa maraykanka waa turkida waa ingiriiska waa qatar waa imaaraadka waa sacuudiga iyo euda toddobadaas ayaa soomaaliya u wada qabanaysaa maaragtay iyadaana dowladaha saaxiibada ay la yihiin oo dhaqaalaha haysta naga kaalmayn doona inay ku cazumaan dowladda soomaaliya dabcan co-sponsor ah oo iyadana cazumaysa dowladaha dowladaha imaan doona tiradooda iyo hadda weli ma cayin ma hayno waa howl hadda qabyo ah oo hadda wada socota dhaqaalaha aan la tegi doono iyo farsamadeedii iyo detailskeediina shaqo xooli hadda ku socoto waaye laakiin in aan ku ekayno in aan beyond twenty twenty seven aan soomaaliya la caawin laakiin hadda ilaa twenty twenty seven wixii soomaaliya loo dhisi lahaa loo gadi lahaa loo tababari lahaa in maaragtay december la isu keeno dhaqaalaheeda